halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa ilaa iyo shalay hakad uu ku yimid iyadoo ganacsatadu ay ka cabanayaan cashuuro laga qaado dhinaca kalena arrintan ayaa la sheegay inay saamaysay maanta suuqa labaad ee ugu weyn muqdisho waa suuq bacaad oo isagana cabasho taa lamida ay ka jirto wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixinta arrintaasi la xidhiirta inoo soo koobaya inkastoo dukaamada yaryar ee suuqa ay furaayeen waxaa xidhaa inta badan baqaarada waaweyn ee uu ganacsiga dukaamadaasi yaryar ku xidhan yahay qaar ka mid a ganacsatada ayaa la arkayay iyagoo iska dhex fadhiya baqaaradooda oo aan wax shaqo ahayn ganacsatada ayaa shaqo joojinta uga cabanaya sida ay sheegeen lacaga canshuura oo laga qaado oo ay ka qaado dowladda soomaaliya cusmaan cali guutaale oo ka mid a ganacsatada baqaarada leh ayaan weydiiyey sababta suuqu u xidhan yahay suuqa weyn ee bakaaraha wuxuu xidhan yahay maalintii labaad waxaa loo sababeynayaa cashuuraad faa-ida oo nooga imaado dhanka dowladda marka waxa saxda aad ka cabanaysaan maxay yihiin waxaan ka cabananaa cashuuraad faa-ida shalay iyo maanta waxay kala yihiin laba maalin kala duwan shalay waxaa xirnay oo keliya dekeda weyn ee magaalada muqdisho iyo suuqa weyn ma waxaa ku darsaama suuqa labaad ee suuq dacaad waxaan u gartay inaad shaqadii joojiseen oo aad baqaaradii xirteen oo aad shaqa suuqii shaqala-aan joogtaan ha waxaa boordamaya shalay waxay ahayd dolarka briska in dekadu lagu cashuuro hal dollar bonty seven waxaana ugula sii daray markuu gaariga soo istaagay baqaarkaad iridiisa laba senti oo dheeriya markii oo baxayana hal senti oo dheeriya waxaan ka bisanaa markaa saddexdaa senti waxaa cabanaya ma gaadiidleydii alaabta soo qaadi jirtaa mise waa ganacsatadii alaabta lahayd oo alaabta la soo degaysay waa ganacsatada ganacsatadeenaan cabaadeynaa wax gaadiid oo shuqul uu ku leeyahay ma lahan cabashadan ma gudbiseen oo ma u gudbiseen dowladda mise waxaad uga jawaabteen un inaad xirtaan ganacsigeennii oo baqaaradii aad xirtaan sadaan waxaan ganacsadaan nahay waxaana u gudbinay cabashadeena dowladda shalay ilaa haddana wax warbixin faahfaahsanna lama siin laakiin waxaan rajeynaya insha allah waqtiyada soo socda inaan ka helna dowladda hadal bayaana suuqa bakaaraha waxaad moodaa in tan iyo markii ciidamada dowladda soomaaliya ay qabsadeen oo shabaab ay ka baxeen ammaankiisuna wanaagsanaa bal ganacsiga suuqa iga waran ganacsiga suuqa aada uma buurna maadaama meel colaada aysan ahayn meel ganacsigeeda oo aada u furan yahay waxaana ka lafaya colaada iyo cashuurta zaidka go-aan aad wada qaadateen oo shaqadii aad ku joojiseen ba mise rag qaasa unbaa arrimahan sameynaya oo ku dhaqaaqay falkan waa go-aanaan wada qaadanay suuqyada magaalada muqdisho dhammaantii inaan wada xirno ilaa aan ka helayno jawaab cad oo waafiya dhinaca kale kulan xalay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed ay ku yeesheen muqdisho ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa cabashooyinka ka soo yeera ganacsatada suuqa bakaaraha war ka soo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa lagu sheegay in kulankaasi lagu falanqeeyey sidii iskaashi iyo wada shaqayn loogu qaadi lahaa canshuurta dowladda loogana jawaabi lahaa cabashada ganacsatada waxaa la faray ganacsatada inay bixiyaan canshuurta dowladda si sharciga waafaqsan suuqa bakaaraha ayaa suuqa ugu weyn uguna mashquulka badan soomaaliya waxaa ku yaala xarumaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kama jirin nidaam rasmi ah oo canshuur qaadis waxaa ganacsatada iyo suuqyada gacan tuugaalaysi hadba ku haysan jiray maleeshiyadii markaa maamulka suuqaasi haysa dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in wixii canshuurah ay qaadi karaan oo keliya hay-adaha ugu xilsaaran dowladda qaadista canshuuraha maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa suuqa muddo shan ilaa lix sannadoodah u isticmaalayay inay weeraro dowladda ka dhana ka soo abaabulaan islamarkaana ganacsatada lacago baada uga qaataan ka hor intii aan si rasmi ah loogala wareegin bishii agost sannadkii labada kun kow iyo tobankii cabashada ganacsatada ay samaynayaan ayaa maanta sidoo kale saamaysay ganacsiga suuqbacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey waa tahay dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in cabashadaasi ay soo gaartay islamarkaana xal laga gaaray wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray wasiiru dowlaha maaliyadda ee dowladda soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey waxaa ka jira cabashadaasi
walaal waa jirtaa arrintaas laakiin waxaa laga gaara xal rasmi ah waxaa dhacday in ay dad aan ahayn runtii hay-adihii sharciga ahaa ee dawladda ugu xil saarnaa ururinta dakliyada kala duwan in ay u dhex dhuunteen ay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan runtii ganacsatada ayaa soo muujiyey cabashadaas markii aan daraasad ku sameynana waxay noqotay inay noo muuqatay in cabashadoodu run tahay dabcan dowladda guud ahaan waxaa u qaabilsan arrimaha dakli ururinta wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaa dhacday xilli ay howlahaas ka socdeen suuqa bakaaraha gaar ahaan uu ka waday gobolka banaadir canshuurihii dowladda hoose ee magaalada muqdisho inay qole isu ekeysiinaya inay qaarkood ka socdaan wasaaradda maaliyadda qaarkoodna ka socdaan magaranaysaa dowladda hoose iyo qolyo kaloo la garanayn ay isku dayen inay ka faa'iidaystaan oo ay dadka ka qaadaan canshuuro aan sax ahayn ayagoo soo samaystay dokumentiyo magaranaysaa forgery ah oo aan sax ahayn arrintaa markii la ogaaday waxaan ka helay nashiir deg dega waxa la sameeyey dad gaar oo arrintaas ka shaqeeya waxa la sameeyey sidaas lamida guddi ka kooban wasaaradda maaliyadda mas-uuliyiin ka socda gobolka banaadir iyo rugta ganacsiga xal rasmi ayaana laga gaara waxaan rajeynana waxaan aada u rajeynaynaa inay lasoo noqon doono haddii allaawada laga raali noqdo wa waa gartay dadkan lacagta aruursanayay ee aad sheegtay inay soo ekeysiinayeen dowladda ma dad dhar cad gashan oo shacab habaa mise waa ciidamo labisan oo suuqa bakaaraha tegaya oo dadkii ka qaadaya canshuurta walaal waa waa isku jiraan dadna waa dad magaranaysaa dad dad caadiya iska libisan dadka qaarkiina waxaa la socda dad libisan dareyska ciidamada magaranaysaa dowladda gaar ahaan booliiska marka ma dhihi karno waa ciidan booliiska dad waxaa ka shaqaynaya laakiin waxaan u qaadanay ama aan u fahamnay ilaa hadda qofna looma soo qaban oo hadda gacanta laguma hayo cid kamid ah dadkii lagu soo ceeliyey waxa inay ka shaqaynayaan laakiin waxaa la geeyey hay-adaha amniga qayb qaybahooda kala duwan suuqa bakaaraha si aan waxyaabahaasi dib ugu soo ugu soo noqon haddii ay dhacdane ay ugu suurto gasho ciidamada in ay ay xogaal u ahaadaan gacan bir inay ku qabtaan cabdullaahi suuqa bakaaraha waxaa ku yaala saldhig ciidamada booliska dowladda soomaaliya ay leeyihiin waxaa kaloo gacanta ku haya maamulka degmada howlwadaag oo ciidamadiisu ammaanka ay sugaanoo halkaa lagu arkaa waxaad leedahay maamulka gobolka banaadir iyo saldhigga ciidanka booliska ee ku yaala suuqa bakaaraha iyo mas-uuliyiinta degmada howlwadaag intaba lama socdaan baad leedahay canshuurtan oo dad baa inta suuqa iska soo gala qaata canshuurta
walaal waa la socdaan runtii warbixin dheeraada ayayna naga siiyeen anigudhaydu waxaan tegey shalay suuqa bakaaraha markii lasoo sheegay inuu xiran yahay una xiran yahay arrimo la xiriira canshuuro iyo magaranaysaa dabcan sida ganacsatadu markii hore noogu soo warrameen waxay sheegeen in wasaaradda maaliyaddu qayb ka tahay gobolku qayb ka yahay qolyo kalena ay jiraan si arrintaas aan u xaqiij xaqiijino oo ayna noqon u noqon kutirikuteen aniga ayaa lagu ku tegay suuqa bakaaraha waxaan la kulmay maamulka degmada runtii xog fiican ayay naga siiyeen waana dadaalayeen sidii arrimaha loo xakameyn lahaa gacan fiican ay ka geysteen shalay gelinkii dambe shilaan isugu nimid maanta waan isu nimid sidii uun loo adkeyn lahaa shalaydii horeaba xal laga gaaray oo arrimaha loo xil saaray guddiyada maantana waan isu nimid sidii loo adkeyn lahaa oo aynan magaranaysaa dulduleelo yar dib dambe ugu soo bixi lahayn arrimahaana culays ku keenay ganacsatada oo ay ka cabteen maadaama de dadku canshuur bixiyaal ay yihiin canshuur bixiyaashana dowladda waxaa waajibaad aada u ballaaran ayaa ka saaran oo ah inay rosigagareeyaan ayaga naftooda iyo maalkooga intaba marka annagoo taa ka ambaqaadayna waxaan ka yeelanay arrintaas shir shalay iyo maantaba xal rasmigana waa laga gaaray guddi hadda kadib arrimaha ka shaqeeya ka kala socda wasaaradda maaliyadda iyo gobolka banaadir iyo rugta ganacsigana waa la waa la magaranaysaa dhisay oo hadda wixii ka dambeeya si dhow u wada shaqey doono xogaalna u noqon doona dhammaan dhibaatooyinka iyo cabashada shacabka soomaaliyeed cabdullaahi ganacsatadu waxay ka cabanayaan in dhowr jeer oo kala duwan canshuuraha laga qaado oo dekadana looga soo qaado suuqa bakaaraha markii la dejinayaan laga qaado adiga uun gacan tugaalaysi badan bay ka cabanayaan maxaa kala socotaan arrintaa walaal arrintan hadda laga cabanayay guud ahaan dowladdu marka laga hadlayo dekeda waxaa mas-uul uga ah wasaaradda maaliyadda oo qura cid kaloo canshuur kaga qaadaayo ma jirto hal meelaana lagaga qaadaa hal maraana lagaga qaadaa canshuur saxa intaa wixii ka dambeeya hadday noqon lahayd kabixitaan dekeda hadday noqon lahayd wadada hadday noqon lahayd halkuu socdo markuu gaaro intaba waxa waaye canshuuraha laga qaadayo waa canshuuro sharci darra ah cid allaaliya ciddii ka qaadi jirtane hadda kadib uma suurtageli doonto arrintaasi hadda ayaan magaranaysaa nagu soo korodhay wax horu jiri jira ma ahan xiliyaddu way soo korodhay ganacsataduna markay kasoo cabteen oy dheheen dowladda dee canshuura naga qaadaysaan cabashadana waa qabnaahe ee dadkan magaranaysaa na boobaya naga qabta dowladda tallaabay ay ka qaaday runtii saacadan suuqa bakaaraha xaalkiisu waa okay wuuna furan yahay wax dhibaato ahina kama jiraan waana mas-uuliyaddaasna dowladda qaaday inaan dhibaatada dambe loo geysan ganacsatada wasiiru dowlaha maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur oo u warramaya wariyahayaga maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanayseena waa idaacadda habeenimo ee v o a washington